قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أيها الإخوة والأخوات وحفرحاد أولاله منهج أونلاين لإليسو قدبيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى waxaynu leenahay maanta oo maalin sabti ah bisha ramadaanna ay tahay todobiyo toban sanadka kun afar boqol soddon iyo lix hijiriya laba mawduuc oo waxtar noo leh in shaa allahu tacaala ilaahayna weydiisanayo inuu nagu anfaco mawduuca hore wuxuu ku saabsan yahay towbada macnaheeda iyo shuruuddeeda iyo xukunkeeda iyo faa'iidooyinkeeda wax ka mid ah towbatu ilallah in ilaahay loo toobad keeno oo dembigii iyo gaboodfalkii iyo gaabintii laga toobad keeno nooceeda waajibka ah ee la xiriirta shayga waajibka ah iyo nooca mustaxabada ah ee la xiriirta camalka mustaxabiga ah arrinta labaad waxay tahay u diyaargaroow ay tahay in loo diyaargaroobo tobanka dambe ka faa-iideysiga tobanka dambe ee bisha ramadaan si ilaahay idankii aan u waafaqno khayrka iyo wanaagga iyo naxariista ilaahay iyo barakada iyo dembi dhaafka iyo darajaynta ku sugan habeenka leylatulqadri towbada waxay ka mid tahay cibaadooyinka ilaahay subxaanahu watacaala addoommadiisa u jideeyey inay ku cibaadaystaan ilaahay waxa uu yihi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allah kuwa rumeeyow ilaahay u toobad keena gaaladana ilaahay waxa uu ka yidhi afalaa yatuubuuna ila allah wayastakfiruunahu miyaanay ilaahay u toobad keenayn oo dembi dhaaf dalbayn marka muslim iyo gaalba waxaa loogu yeeraa qof wanaagsan iyo qof qalloocan intaba atowbatu ila allah ilaahay inuu qofku u toobad keeno oo qofku ilaahay subxaanahu watacaala uu u laabto allah waxa u yihi watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun mu'miniin ou dhammaantiin u laabta ilaahay aada liibaantiini si aada u guulaysataan ood u liibaantaan ilaahay u toobad keena marka waa cibaado atowbatu ila allah ilaahay subxaanahu watacaala nicmo uu addoonkiisa u galo uu ugu barwaaqeeyo addoonkiisa nicmada ugu weyn waay in ilaahay qofka uu toobada waafajiyo qofku hadduu gaal yahaana islaamnimadii la waafajiyo haddii islaamnimadii la waafajiyey balse uu gaabiyey ama macsiystana towbada la waafajiyo alla u laabadka nicmada ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu u galo tan ugu weyn waa maxaa yeele waa nicmada lagu helo aakhirada iyo diinta toosan qofkii aakhiradiisu iyo diintiisu u toosana adduunkiisuna waa u toosi in sha allahu tacaala marka tawba ila allah ilaahay subxaana wa tacaala oo laabto sidaabay u qiimo badantahy liajli dalika ilaahay wuu jecel yahay dadka toobada keena oo toobadkeenka badan oo xisaabtama oo ilaahay u laabadka badan oo inaabada la yimaada ilaahay wuu jecel yahay caza wajal ina allaha yuxibu atawaabiin uu ilaahay yidhi ilaahay waa jecel yahay kuwa toobadkeenka badan marka inuu qofku ilaahay u laabto oo oo ilaahay u toobad keeno towbada shuruud bay leedahay qofkii soo xaqiijiya oo la yimaada ilaahay subxaana watacaala uu ka toobad aqbalaya oo dembigii iyo gaabintii iyo gaboodfalkii loo dhaafayo shardiga koowaad waa inuu qofku wixii dembiya u galay uu qirto uu ka xumaado uu ka qoomameeyo shardiga labaad in uu dembigaa hakiyo markaaba joojiyo faraha kala baxo oo wanaag uu ku bedelo sigaar uu cabayay sigaarkii wuu joojinaya hore inuu u cabana waa ka xumaana jaad buu cunaa jaadka wuu joojin xashiishid buu cabi waa joojin daroogo uu cabi waa joojin xumi kalau samayn farahu kala bixi wuuna ka xumaan wixii hore uu u sameeyey oo macaasidaas ah qof walbana isagaa is og dadku isku macsi ma sameeyaan bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira qofku naftiisa isaga aqoon u leh qofka macsidiisu afka taa afka lagu ibtileeyey xan ama isku dhir ama dad xaqiraad qof baa lagu imtixaamay muxuu ahaa maalka oo qaab kastuu maalku heli kara ku raadiya ama dhac ama khiyaano ribo waxishoosgelin khamaar wax allaale wixii uu maal ku heli karo ku raadiya fitnadiisu waa maal qof baa lagu ibtileeyey cibaadaadka inaanu guda karin salaada aanu guda karin xijaab aana qaada karin gabadhii muslimadda ahayd aan lagu karin dadkaa ajnabiga ah ka qarso jirka inta ilaahay subxaana wa tacaala u amray in laga qariyo qayb waxaa jira ay culammadu isku waafaqsan yihiin dhammaantood ay tahay gabadha muslimaddaa inaan qofkii ajnabiga ka aanu ka arkin waa intii wejigeeda iyo gacanteeda ka baxsan calaacasheeda hore iyo wejigeeda wixii ka baxsan inaan qof ajnabigu ka arki karin marka laga rabo xaalad daruura qof qalliin lagu samaynayo oo kale laga maarmi waayo gooni waayo laakiin xaalaadka caadiga ah waxa weeyaan shareecada ilaahay saasay ku cadda wejiga iyo gacmaha iyaga waa calacalaha iyaga waa laysku culamadu isku khilaafaan ahlu sunnaha ah ilaa waqti hore ilaa yowmina haada laakiin inta kale sida madaxii xabadkii gacantii muxuu ahaay dhudhumadii lugihii way isku waafaqsan yihiin marka dadka qaar baa lagu ibtileeyey xagga labiska inuu qofkii ka toobad keeno qaar baa waxaa lagu ibtileeyey qaaraaba goynta qaar baa waxaa lagu ibtileeyey muxuu ahaa macaasi kale oo fara badan qaaraa kibirka lagu ibtileeyay isla weyninka qaaraa lagu ibtileeyay dad xaqiraada iyo yasidda qaar baa lagu ibtileeyey qabyaaladda qaar baa lagu ibtileeyay muxuu ahaa macaasi fara badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu garanayo waajib fara badan oo laga gaabiyo qofku marka isagaa isgaranayee wixii dembihaa uu faraha ku hayay inuu kana xumaado oo ka qoomameeyo isla markaana uu hakiyo joojiyo oo wanaag uu ku bedelo shardiga saddexaad inuu niyeysto inaanu dembiga dib dambe u samayn maalan qofkii salaada ka tegi jiray ama salaadaha dhanba ama salaadaha qaarkood dadka qaar aan fajar tukan inta kalese tukada qaar baa ramadaan keliya tukada inta kale aan tukan qaar baan wada tukanba qaar baan si saxa aan u tukan wixii qofku salaadii uu dayacay tusaale ahaan inuu ka qoomameeyo cibaadada ilaahay uu gudan waaye uu ka xumaado muxuu arrintaa uu niyeysto muxuu ahaa inaanu dib dambe uga tegayn islamarkaana uu bilaabo dii waqtigeedii la joogo marka saddexdaa arrin dembigii uu ka xumaado isagoo ka hakada isagoo niyeysta inaanu dib dambe ugu laaban arrintaana uu sameeyo waa shardiga afaraad ilaahay dartiis ha lagaa sheega maaha ilaahay ku raaligeli wo qofku waa soomay gabadhii muslimiinta xijaabi qaadatay qaraabadeeda xiriiriday la hadashay dhaqaale haday ku caawi karta ku caawiday waalidkeed walaalkeed waxaweye dadkii xaq dhowrtay yacni waxa weeyaan arrintaa iyada ah uu qofku u yeelo ilaahay darti ikhlaas shardiga shanaad oo ah in toobakeenkaas uu dhaco ay dhacdo waqtiga ee la jideeyey ee ah qofku intaan naftu ka bixin oo dhuunta kalxanta aanay imaan oo malaku mowdkii uusan soo degin oo xaqiiqsan qofku wixii ka horeeya sidoo kale qoraxdu intaanay kasoo bixin meeshay u dhacdo oo aakhiru zamanka ah labadaa xaalad wixii ka horeeya toobadii waa furanta qof xanuunsan ba ha ahaado sariir saaranba qeybta i c u da ku jira hadduu doono qeybtii waxa weeyaan dadka khatarta ay ku jireen laakiin mar haddaan naftii bixid bilaabin qofkii aanu xaaladaa gaarin maa lam yuqarqar waxa weeyaan toobadii iyadana waa furanta ayib shantaa shardi oo dembigii oo la hakiyo laga qoomameeyo iyadoo la niyeysto inaan dib loo gelin ilaahay darti loo sameeyo waqtigaas ku habboon dhacda shuruudahaas qofkii la yimaada dembiguna uu ahaa dembi la xiriira ilaahay xaqiisa khamro u cabay tusaale ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala biraxmatihi wa fadlihi wa karamihi wuxuu u ballan qaada qofka inuu u dhaafo dembigaas isagoon dembaabin oo kalena uu ilaahay ka soo qaado subxaana allah haddiise dembigu uu la xiriiro xuquuq bani aadam qof maal laga xaday qof laga dhacay qof cirdigiisa lagu xadgudbay nin iyo naagtii la kala furo la isku diray balaayo kaloo laga shaqeeyey bani aadam la dulmiyey hantidooda la jebiyey la burburiyey in dadka iyaga ah ama xaqoodii loo celiyo ama ugu yaraan laga cafis dalbo lacagtaas maale heblaa aan sanduuqaa kala baxay heblaay waa tanaa lacagtaadi amaba qaab kale lacagtii qofkaa loo gaarsiiyo ama laga cafis dalbo heblaay cafi waan kugu xadgudbe maalkaagaan ku xadgudbay jirkaagaan ku xadgudbay dhaawac baan kuu geystay muxuu ahaa sharaftaada cirdigaaga karaamadaadan wax ka sheegan ku xadgudbay walaala ee cafi oo qofkii markaa cafis laga helo dembigii marka qofka bani aadam xuquuqda bani aadamka la xiriirana qofkii xaqiisii loo celiyo ama laga cafis dalbo shuruudahaas hadday taxaquqaan qofkaa isagaa qof ilaahay jeclaada wa qofkaa isagaa nicmatan u weyn uu ilaahay addoon ugu nicmeeyo qofku uu nicmeeyo waayo ujeeda atooba ila allah waa qof ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay oo ilaahay jeclaaday waa qof ilaahay subxaanahu watacaala uu shaydaan uga kaalmeeyey waa qof ilaahay subxaanahu watacaala uu ku farxayo nabigeena moxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiidka sugan maruu ku tusaaleeyey allah subxaana si ugu farxo addoonku markuu u toobad keeno sida nin wuxuu ahaa safaray oo gaadiidkii uu baadkiisii iyo cuntadii iyo wuxuu ku noolaanaya u saaraayeen uu kaga lumay meel saxara ah meel bannaan geeri go-an wax ku nool aanay jirin markuu eegay inuu neefkii fara ku hayn gaadiidkii baadkii wixii u saaraa ay ka tageen meel uu aado uu socod ku gaara aanay jirin wuxuu yaqiinsaday inuu dhimanayo waxa uu ku tashaday haddaba wuxuu yidhi intaad socon lahayd oo haraad iyo baahi u dhiman lahayd jiif ku dhimo geedow intuu tagayuu iska hooseexday halkaa naftaa kaaga baxdo nolol waa ka quustay xaalkaa isagoo ku sugan ayuu ka kacay indhaha markuu kala qaadaba wuxuu arkay neefkiisii oo muxuu ahaa geedka laftirkiisa taaganba xarigiisuu qabtay markuu hubiyey inuu xarigii ku dhegay nololaa kusoo laabatay qof dhimasho niyeystabu ahaa adduun ka quustay haddana qof adduunya ku xisaabtamaabuu noqday farxad aad buu u farxay hadal buu ku hadla marka uu lahaa ilaahay uga mahadnaq ilaahayga sidaa kugu barwaaqeeyey kuu nicmeeyey shukri naq laakiin wuu qaldamay farxaddii aa ka badatay intuu odhan lahaa ilaahu adaa rabbigay ah oo arrinkayga tawalido imaamusha iquuday ee abuurta ilaah nicmadan iisoo siiday anugun addoonkaagaasaan ah naftiisa wax u tari karin cid kale iska dhaafi ilaahu waa mahadsantaa ilaahu mahaan ammaan adaa leh intuu odhan lahaa buu qaldo wuxuu yidhi ilaahu adaa addoonkayga anuguna rabbigaagaan ah akhta' min shiddati alfarxa farxaddii daraaddeed ayuu ku qaldamay farxadda qofkaa uu farxay xaalkiisu uu sidaa yahay ilaahay wuxuu kaga farax badan yahay subxaanahu wa tacaala waa ka farax badan yahay addoonkiisu markuu usoo laabto allahu akbar ilaahay subxaanahu wa tacaala qaniga ah cidna aan u baahnayn baa naxariistiisa iyo karamkiisa hadduu addoonkiisa u toobad keeno sidaa ugu farxaa marka towbadaas waxaa la waafajiyaa shuruudaha la sheegay leh qofka isagaa ilaahay subxaanahu watacaala uu jecelya si aan tilmaanayna qofka in towbada la waafajiyo waa nicmada ugu weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala u addoonkiisa u galo waayo waa nicmadii diinta waa ama gaalnimadii ha ka toobad keeno ama muslin ha ahaado macsidii ha ka toobad keeno iyo bidcadii iyo waxay doonaanbe ee qofkaa nicmada u weyn ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u waafajiyey shuruudaha marka toobad waa sidaas qofka raba in laga toobad aqbalo waa inuu xaqiijiyo xukunkeeda qofku inuu toobad keenaa oo shaygii macsida uu ka toobad keeno gaalnimadii iyo macsidii waa waajib waa waajib waa waajib maxaa yeelay ilaahay baa amray in la toobad keeno dadka dhan wada amray wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun gaaladiina ka yidhi afalaa yatuubuuna ila allah ilaahay waxa uu tilmaamay qofkan toobad keenid dembiile inuu yahay toobad keenid la-aanta waa dembi labaad inuu qofku dembi ku dhacay oo macsiyeysta waa dembi inuu gaalnimo ku jiro waa dembi inuu bidco ku jiro waa dembi inuu macsi ku sugan yahay waa dembi waxaa dembi labaad ah inaanu toobad keenin maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi waman lam yatuub fa ulaa'ika hum daalimuun kuwa aan toobad keenin kuwaasu waa gardaaraalooyaal waa daalimiin buu ilaahay yidhi xadgudbayayaal wa marka dembi uu qofku ku sugan yahay ee aanu ka toobad keenin xataa hadduu leeyahay waxaan ka toobad keeni doonaa waqti hebel markaan xajiya baan ka toobad keeni dadka qaarkood shaydaan ku yihaa markaan guursadaan ka toobad keeni qaarkood ku yihaa markaan da hebel gaaraan ka toobad keeni qaarkood shaydaan ku yihaa markaan wadankan ka guuraan ka toobad keeni xaal hebel markuu isbedelaan ka toobad keeni dhaqaale intaa la-eg markaan helaan toobad keeni markii la gaaro bilhebelan toobad keeni laylatulqadriga habeenkeeda markii la gaaro qofka xataa inuu toobad keeno ay niyadda uga jirto laakiin toobadii dib ugu dhigay waa daalim wa dembi buu ku jira waa inuu fawran isla markaaba u toobad keeno waman lam yatub fa ulaa'ika hum addaalimuun ciddii aan toobad keenin kuwaas iyagaa ah gardaraaroyaashii daalimiinta towbada waa waajib qofku inuu ka toobad keeno haddaanu qofku adduunkan intuu caafimaadka qabo nool yahay uusan toobad keeninna wuxuu tamani doonaa oo toobadaa raadsan doonaa mar aanu heli doonin wuxuu isku naftiisa ku qiri doonaa inay ahayd inuu toobad keeno uu ballan qaadaya inuu markaa toobad keenayo toobadkeen dhab ah waqti aan laga yeelaynin sida markuu dhiman rabo ilaahay waa ka yidhi subxaanah xataa idaa jaaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcahuun ilaahay wuxuu ka warramay subxaanah dadka qaarkood oo marka dhimashadu ku timaado yidhaahda rabbiyo u celi oo waqti isii waxaa la arkaa inaan wanaag sameeyo wixii aan ka tegay oo wanaaga in aan rabbiyo aan wanaajiyaa laga yaaba aan wanaajiya ilaahu ii kaadi ilaahay wuxuu leeyahy maya kallaa maya ma laga yeelayo marka ma laga yeelayo aayad kale ilaahay waa ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaأtiya axadakum almowtu fayaquula rabbi lowlaa akhartani ilaa ajalin qariibin faasadaqa waakun min asaalixiin mu'miniinow waxaan idin siino ilaahay wuxuu wax ka bixiya intaan qofkiin dhimashada ku imaan ee aanu odhan markaa rabbiyow haddaad ii kaadin lahayd wax yar aan wax sadaqaysto oo kuwa un wanaagsan aan ka mid noqdeen markaabuu marka qofka uu tamaninayaa inuu toobad keeno oo qof saalix oo wanaagsan noqdo caqiidadiisu ay saalix mid suuban tahay dhaqankiisu mid suuban yahay ficilkiisu mid suuban yahay hadalkiisa uu wanaajiyo markaasuu qofku rabaa ma laga yeelaya laakiin walan yu-akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluhaa ilaahay naf dib uu dhigi maayo waqtigeedii hadduu yimaado marka inay toobadu waajib tahay tusin maxaa yeele qofku markaasuu dareemayaa uu rabaa aana laga yeelaynin saasoo kale qiyaamada haa markii la yimaado ilaahay hortiisa soo horstaagaan dadka qaarkood naakisuu ru'uusihim iyagoo madaxa foorarinaya dullinimo iyo ihaano mid aan la suuray karin rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun saasay leeyihin ilaahow waan aragnay hadda xaqi waan maqalnaa ilaahowna celi aan camal saalixa samaynay hadda yaqiinan ku suganna waa rabbii hortaagan yihiin waa maalinta qiyaamada markaasuu qofkii wuxuu rabaa inuu toobad keeno waa carasaatu lqiyaama uu rabaa qofku inuu noqdo qof saalixa nacmal saalixan camal wanaagsan aan samayno waa camalkii qofka laga rabay intuu noolaa inuu sameeyo oo loo abuuray ee uu dayacay ee adduunya siratay cadawiis lumiyey naftiisa amaara bisuu xumida amrayda uu raacay wixii uu dayacay ayuu ilaahay markuu hortaagan yahay qiyaamada uu dalba ma laga yeelayo marka qiyaamada yucraduuna calaa annaar marka naarta loo soo bandhigo oo mowqifka xataa laga yimaado weli ma haraayaan yaa laytana nurad walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin saasay leeyiin dadka qaarkood allah qowmadeena shallaaytadeena hooggeena haddii nala celi lahaa oo aanaa markaa beenin lahayn xaqa oon mu'minuun noqon lahayn ilaa markaas ma laga yeelayo xaalaad kala duwan buu ilaahay ku sheegay dadka qaarkood inay dalbi doonaan inay toobad keenaan ilaahayna aanu ka yeelin marka qofku intuu nool yahay inuu toobad keeno toobad aanu dib u dhigin ilaahay waxau yidhi inama tawbatu cala allah liladiina yacmaluuna suu'a bijahaala uma yatuubuuna min qariib fa ulaaika yatuubu allahu calayhim kaana allahu caliiman xakiima towbada ilaahay waxaa ku lahu ilaahay ka toobad aqbali dadka xumida samaynaya iyagoo jahaala ku sugan aqoon darri kaga sugan culamadu waxay dhaheen qof kastuu dembi gala waa jaahil xataa waxaan inay dembi yihiin hadduu ogyahay markuu samaynayo waa jaahil maxaa yeeley wuxuu ka jaahil yahay ilaahay weyninkiisa subxaanahu watacaala ayaa ka maqan hadduu taa ogaan lahaa dembiga ma sameeyo jahli nooc jahliya aqoon darri nooc ka mid ah ku jirta marka qofkii marka dembi sameeya kadibna toobad keena yacni min qariib waqti dhow dhimasho ka hor xaalaadkaas toobada la diida ka hor kuwaasa ilaahay ka toobad aqbali walaysat itawbatu liladiina yacmaluuna sayi'aati xataa idaa xadara axadahum almowt qaala inii tubtu al'aan wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar toobase uma sugna kuwa xumida samaynaya ilaa midkood dhimashadii ay ka xaadirto ee uu yidhaahdo haddaan toobadkeen haddaan ilaahu toobadkeen markaabuu qofku leeyahay hadda toobadii uu xaqii dhimashadii xaqiiqsado kuwa tooba ma lahan buu ilaahay laga yeeli maayo wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar waxaa kaloon tooba laga yeelayn kuwa dhinta ayagoo gaalaa gaalnimay ku dhinteen laga wey laga yeeli maayo qabriga markay ku sugan yihiin iyo qiyaamada iyo naarta iyo inay toobad keenaan laga yeeli maayo marka qofku inaanu toobada dib u dhigin ee ogaada inay waajib tahay inuu qofku toobad keeno ilaahay subxaanah watacalana u toobad aqbalo bil maaha maalin maaha sanad maaha sanadyo baa qofkiin dembiga iska samaynaya iska samaynaya iska samaynaya inagoo yaqiinsan in mar allaale markuu ilaahay doono uu ilaahay naga qariyey uu nafta naga siibayo iyadoon lala tashanayn qofka imisaa iyagoo hurdaaya naftu ka baxday imisaa iyagoo hadlaa naftu ka baxday imisaa iyagoo taagan naftu ka baxday imisaa iyagoo macsiyeysanaya naftu ka haaday imisaa iyagoo sujuudsan naftu ka baxday imisaan xanuunsanaynoo naftu ka duushay ma ujeeda maalin walba asbaabaha lagu dhintaa fara badana imisaa dad iyagoo deganaa dhulgariir laga dhacay imisaa waxa duufaan iyo muxuu ahaa dabaylo ku dhifteen imisaa balaayo cirka uga soo dhacday imisaa dhulku la go-ay waxa weeyaan ilaahay unbaa u xisaabtan yihin waana lka qariyay marka qofkeen oo og ma jiro marka uu dhimanayo wamaa tadri nafsun maada tagsibu hadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut qofku berri wuxuu kasbanaya ma oga meeshuu ku dhimanaana ma oga marka in aan ilaahay subxaanah wa tacaala ka cabsanno oo aan allah tabaaraka wa tacaala u toobadkeenno oo u laabanno qofka sidaas sameeya waa qofka ilaahay subxaanah wa tacaala uu jecelya adila aada u fara badan aa qur-aanka usoo aroorto ilaahay kaga hadlaayo naxariistiisa toobada inuu aqbalo waxaa ka mid ah aayadda suurat lmaa-ida aayadda sagaal iyo soddomaad ilaahay wuxuu yihi faman taaba min bacdi dulmi wa aslax fa ina allaha yatuubu caleyh faman qofkii taaba toobadkeena min bacdi dulmi gardaradiisii kadib xadgudubkiisii kadib ama xaqii ilaaha la xiriiro xadgudubkaas oo meel uga dhacay sida salaadka tegid qamra cabid qamaar iyo waxa lamidka ama xaqii addoommada ilaahay la xiriiro qof daduu dulmiyey daduu dilay daduu dhacay daduu dhibaato u geystay qofkii marka gardaradiisii kadib laabta waa aslaxa oo wax wanaajiya dembigii qofku wanaag ugu bedelay hees dhegaysidii qur-aan dhegaysid iyo muxaadar dhegaysid iyo hadal wanaagsan dhegaysi ugu bedelay ma ujeedaa fa ina allaha yatuubu caleyh ilaahay baa qofka caza wajal toobad kula laabanayo aayad kale fi suura taaha aayadda labaatan iyo labaiyo sideetanaad ilahay wuxuu leey wa inii lakafaarun wa inii anigu iley alle lakafaaru mid dembi dhaaf badan baan ah liman u dembi dhaafa taaba laabata wa aamana rumayda wa camila sameyda saalixa camal wanaagsan marka tooba uu dembiga laga haro ama gaalnimo ha noqdo ama macsi laga laabto la rumeeyo camal wanaagsan lala yimaado afka oon laga toobad keena maaha qalbigiina uu macsidii rabo layska tamaninayo laakiin camal saalixa lala yimiday oo xumidii wanaaga lagu bedelay huma htadaa kadibna hanuun dalba oo haddii hanuun doonaya qofka isagaa ilaahay u toobadka toobad aqbala ilaahay dunuubta subxaana wa tacaala markuu sheegay fii suurati furqaan dunuubta kuwa u waaweyn waa kuwe waa gaalnimo kow waa qof waa cid nafta laga gooyo xaqdarro naf ilaah unbaa abuura naf aanu alla amrin in la gooyana ma banaana in la gooyo qofkii gooya muxuu ahaa weliba qofkii mu'minkaa naftiisa gardarraa ku gooya dembi dunuubta ugu weyn dembiga labaadu ku dhaca dembiga saddexaad dunuubta ugu weyn labadaa dembi kadib ciyaadan bilahi waa zinadii waayo ilaahay markuu dunuubta xun sheegay iyo ciqaabka iyo ihaanada ay leeyihiin dadka waxaas la yimaada waxa uu yidhi subxaana ilaa man taaba qofkii toobad keena mooye wa aamana rumeeya wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan dheh camal wanaag saalixan sameeya fa ulaaia kuwa yubadilu llahu sayi'aatihim xasana xumidii wanaag buu ilaahay ugu bedeli subxaana allah xumidii ilaahay wanaag uga bedeli qof gaalnimo ku xukuman buu ahaa qof mu'min oo muslim oo mustaqiim oo toosan ku xukuman way qof macsiyaystoo ahaa qof ku xukuma waxa daacaad iyo la yimaada istiqaamo iyo toosnaan iyo wanaag qof waxa weye naari iyo cadaab u xukuman buu ahaa waxa waye qof janno loogu bedelo way marka dunuubtii u waaweyneyd haddii ilaahay ciddii gashay balse ka toobad keenta uu ballan qaaday subxaana inuu ka toobad aqbalayo oo xumidii wanaag ugu bedelayo dunuubta intii ka hartana waa sidaas oo kale aayad kale ilaahay waxa ku yidhi aayadda waa suurat alfurqaan aayadda toddobaatanaad aayad kale ilahay wuxuu ku yidhi suurat alqasas ku sugan aayadda toddobiyo lixdamaad fa amaa man taaba wa aamana wa camila saalixan qofkii toobad keena oo rumeeyo camal wanaagsan sameeya facasaa an yakuuna min almuflixiin kuwaa waxay kamid noqonayaan kuwa liibaanay casaa min allahi waajib waay qofkii toobad keena waa liibaano ilahay leeya subxaana wa tacaala marka in qofka muslimkaa uu ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno gaalkiina sidaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno ilaahay waxa uu yidhi caza wajal fii suurati huud aayadda ko iyo tobnaad isagoo tilmaamaya subxaana nabigiisa moxamed calayhi salaam fariintuu la soo diray ay ahayd wa an istakfiruu rabbakum huma tuubuu ileyh war dembi dhaaf weydiista rabbigiin yacnii wixii dunuubo tagta wey dhammaantood huma tuubuu ileyh kadibna ilaahay u laabto mustaqbalkiina hagaaga oo toosnaada suuratulhuud laftirkeeda aayadda labiyo kontomaad saasoo kale nabiyullaahi huuda qoomkiisii ku yiri wayaa qowm istakfiruu rabbakum huma tuubuu ileyh yursil isamaa calaykum diraara isla suuratu huud aayadda ko iyo lixdamaad nabiyullaahi saalixa qowmkiisii ku yiri huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruu huma tuubuu ileyh ilaahay dembidhaaf weydiisa wax alaali wixii dunuubo tagtay mustaqbalkana toosa oo oo hagaaga saasoo kale isla suuradda suuratu huud aayadda sagaashanaad nabiyullaahi shucayb baa ku yiri qowmkiisii wastakfiruu rabbakum huma tuubuu ileyh ina rabbii raxiimun waduud marka walaalayaal waxaasu aayaada ilaahay wuxuu nagu amraa inaan u toobad keeno suuratu nuur aayadda kooiyo soddonaad wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun u laabta ilaahay dhammaantiin mu'miniinoo aada guulaysatiin aada liibaantiin suura taxriim aayadda sideedaad yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxa towbatan nasuuxa suuratu muxua shuura aayadda shan iyo labaatanaad ilaahay waxau ku yidhi wa huwa aladii yaqbalu towbata can cibaadih wayacfu can asayi'aat ilaahay waa midka towbada addoommadiisa ka aqbala xumidana dhaafa ma u jeeda marka walaalayaal adilada aada iyo aaday u fara badan qur-aan ku sugan boqolaal aayaaday gaaraya waman yacmal suu-an aw yadlim nafsahu huma yastakfir illaaha yajid illaaha ghafuura raxiima saxaabadu waxay dhaheen aayad aan ugu faraxnay sidaas oo kale aayadaas aan ugu farxan oo kale ma jirto waman yacmal suu-an qofku xumi sameeya aw yadlim nafsahu ama naftiisa dulmiya yacnii ama isagaa naftiisa dulmiyey ama cid kaleu dulmiyey markaad naftaada ceeb iyo cadaab iyo dhibaato usoo jiida naftiibaad dulmidood ku xadgudubtay haddaad cid kala dulmidana waa dulmiday dembiga noocuu doonaba ha ahaadee qofkii dembi ku dhaca huma yastakfir illaaha kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiista yajid illaaha ghafuuran raxiiman ilaahay buu helayaa oo alla dembi dhaaf badan alla naxariis badan oo turid badan marka walaalayaal adiladaas faraha badan ee qur-aanka ku sugan iyo aayaad kale waxay tilmaamayaan ilaahay subxaanahu watacaala sida uu noo amray towbada inaan u laabano ilaahay inuu jecel yahay wallahu yuxibu attawaabiin dadka toobadkeena nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi attaayibu min adembi kaman laa demba lah qofka dembi ka toobadkeena waa qofaan dembi lahayn subxaana allah wax allaale waxaa xumi soo qasayn waxaan dunuub samayna oo laga yaabo intooda badan inaanaanba ogeynba maba ogidba waxaan inay dembi yihiinba ama waad ogeyd inay dembi yihiin laakiin waad ilowday shala waxaad cuntaada laga yaaba inaadan xasuusan sidaad u xasuusan kartaa dunuubtaad samaysa wax kooban baa laga xasuustaa dunuubta ilaa man raxima araxmaan marka waxaasoo dunuub ah oo hal dembiyo ka mid a qofka uu halaago bal nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina arajula layaquulu bilkalima layatakalamu bilkalimati laa yulqii laha baalan yahwi biha jahannam sabciina khariifan qofku dembiga muxuu ahaa qofku nebigu calayhi salatu salaam waxau yidhi qofku kelimow ku hadlaa aanuu u aaba yeelin wuxuu jahanamo ugu hoobanayaa toddobaatan sano ciyaadan billah wawaa dembi aanu waa waxaan u arkin wax weyn waay toddobaatan sanow jahanamo ugu hooban nacuudu billahi min dalik marka u fiirso marka waxaasoo dembiya qofku aanuba dembi u haysanba iyo waxa uu dembi u haysto laakiin ou iloobay iyo waxa uu xasuustee faraha badan in loogu dhaafo inuu dhab ahaan ilaahay tabaaraka wa tacaala u qaabilo oo ka xumaada waxaasoo dunuub ah oo markaas uu joogo xaaladda uu go-aan uu ka haro joojiyo wuxuu faraha ku hayay uu niyeysto niyad daacad ah inaanu dib dambe waxa u samaynayn in loogu dhaafaya waxaasoo dunuuba dhammaantood ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa waay nabigeena moxamed calayhi sala salaam saxaabi camar bin caasida ilaaha u yimid oo intaanu islaamin dagaal weyn ku haya nebiga caleyhi salaam iyo diinta islaamka iyo saxaabadaba oo gaaladii waaweynaa ree maka ka mid ahaa oo dadka mu'miniinta maka ku dhibay xataa markii nebigu amray caleyhi salatu salaam saxaabadiisa qaarkood inay xabashi aadaan labadii ninoo laga daba diray siay u soo celiyaan oo boqorka xabashe uga dhaadhiciyaan inuu ku soo celiyo mako siay u cadaabaan mid ka mida u ahaa halkaasay raggii gaarabuu ka mid ah ilaahay subxaanah wa tacaala markuu toobada waafajiyey ayuu u yimid nebiga caleyhi salaatu wasalaam markaabuu gacanta usoo taagtay nebigu sal slam gacanta u taagay markaabuu camar gacantii la laabtay rasuulka yidhi yaa camar maalig maxaad gacanta u celiday wuxuu rasuulka allow shardi baan wataa si aan u islaamo inaan islaamaan u imid laakiin shardi baan wataa in la ii dhaafo waxaan hore u galay oo dembiya nabigu calayhi sala salaam wuxuu yihi yaa camar alaa tadri ana alislaama yajubu maa qablahu wa ana atawbata tajubu maa qablaha wa ana alxaja yajubu maa qablahu oo kama qaala calayhi salatu salaam camaroo miyaadan ogeyn islaamku wixii dhaafay lasoo dhaafay inuu dhaafo wax allaale wuxuu qofku sameeyey oo kamid yaha acmaashan adugu aada samayday ood hadda ka afeefanaysid adigana ku u gaar maahee ilaahay subxana wata naxariistiisa waayo qof kastoo soo islaama wax allaale wuxuu hore u galo xumiya waa loo dhaafaa wa ana atawbata tajubu maa qablaha iyo in towbadu iyaduna ay u dhaafto ay dhaafto wixii ka horreeyey xataa qofkii muslimka ee toobad keena isagana wax alaale wixii dunuuba saasoo kale uu ka toobad keenay marka waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa wa- waxaasoo dunuuba intaasoo sano uu qofku waayo dadan tuka jirin baa jira laga yaabo inay lixdan gaareen toddobaatan siddeetan sagaashan boqol walaal baa ii sheegaya maran shalay ii sheegay qofuu meel kula kulmay magaaladan afartan sano maana tukan buy afartan sano ma tukan markaabuu salaadii iyo fadligeedu u sheegay subxaana allah dadka masaajidka hadda yimaadawa ma ujeeda wax allaale wuxuu afartan sano qasaya ninka oo salaad la-aana gaalnimo ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala insha alla ilahi waa u dhaafay naxariista ilaah unbaa bixiya subxaanahu wa tacaala waa ognaha bini aadamka qaarkood wax yar haddaad ka qalado weligood kuwa cafi maayaan si kastood uga xaal marido cuqdad iyo guryan iyo balaayo unbay qabaan waxna kuuma hayaan bini aadamku nololna kuuma hayaan dhimashana kuuma hayaan laa yamlikuuna mowtan walaa xayaatan walaa nushuura intaa ilaah unbaa leh saasay tahana wixii aad ka qalado waxa weeye kaaga hari mayaan dadka qaarkood muslimiinta qaarkood dad waddankan jooga iyagoo dhallinyaraah oo gaalo ah bay dembi dhallinyaranimo sameeyeen rikoorkaa loo geliyay waa loo qoray hadda waa soo islaameen dad wanaagsan oo toosan bay ahaayeen ay yihiin xataa guryo ma kiraysan karaan ma safri karaan shaqo fiican ma heli karaan maxaa yeelay dembi hadda ka hor konton sano ka hor uu qofkaasu ku dhacay isagoon xataa muslim ahayn isagoo waxaway lunsan iyadoo loo jeeda hadda inuu toosay haddana dhaafi maayaan laa ilaaha ila allah allah subxaanah wa tacaala huwa araxmaan araxiim subxaana wax allaale wuxuu qofku intaas sana u qasahay markaas hadduu ka toobad keeno dhab ahaan ilaahay subxaanah wa tacaala waa u dhaafaa uu tirtiri bal wixii wanaagaha uu samay jiray qofku waa loo qora qof gaal hadda soo islaamo wax allaale wuxuu wanaag gaalnimadii ku samay jiray sida qaraabada xiriirinta cadaaladda u naxariisashada dadka dhib kullii waa loo qoraa wanaaggaas xumidii unbaa laga tirtiri ilaahay naxariis badana intaa uu qofku muslim yahay wixii uu sameeyo xasanaada waa loo laalaabi wixii xumiya ama waa loo dhaafi ama hal unbaa loo qori marka waxaa la rabaa qofka mu'minka inuu ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa ka faa'iidaysto oo uu qofku u toobad keeno qofku wixii dunuuba hore u galay ama fii xaqi illah ama fii xaqi khalqih uu ka toobad keeno intay goori goor tahay culummadu masale ka hadlaan baa jirta oo ah qofkii toobad keena dhab ahaan haddana dembigu ku laabta xaalkiisu waa maxay tusaale ahaan qof baa salaada aan tuka jirin mathalan kelimadan oo kale u dhegaystay amaba waa toobad keenay salaaduu bilaabay wuu ka qoomameeyey salaad ka tegidii hore markaasna waa bilaabay wuxuu niyeystay dib dambe inta caqligu ku jiro salaado inaanay ka tegin salaada iyo tawxiidku waa labada cibaado ean qofka ka dhicin inta qofka caqli ku jiro marka qofkii marka wuu ka toobad keenay salaadii shaydaan baa duufsaday saaxiib xun baa muxuu aha meel uga uga uga yeertay qofkii salaad ka tegiduu ku laabtay haddana inuu toobad keenuu rabaa toobadii hore maxay tahay iyada xaalkeedu waxay ahlucilmigu isla ogol yihiin intaan ka ogahay qofkii markuu toobad keeno shuruudihii toobadana uu taxqiijiyo dembigii wuu ka xumaaday waa ka qoomameeyey dembigii wuu joojiyey markaa waxaa ka go-anuu niyeysto dib dambe inaanu ugu dhicin ilaahay dartuu arrintaa u sameeyey waqtigii toobada la aqbalayo u sameeyey qof bani aadama xaq hadduu ka galay ama xaqiisu u celi ama waa ka cafis dalbay intaasuu taxqiijiyey dunuubtii hore ee arrimaha la xiriiray dhan waa la dhaafay wixii markaa kadib oo dembiga ku dhaco toobad kale u baahan yihiin laakiin kuwii hore waa la dhaafay waa ilaahay naxariisiis marka qofku inuu toobad keeno oo aanu oran hadda ka horan toobad keeno waan ku laabtay haddana waan ku laabtay hadda toobad keenkii hore kuma aadan lumin kuma khasaarin oo wixii ka horreeyaa lagugu dhaafay marba haddaad daacad ka ahayd marka aad toobad keenayday dib dambe inaadan ugu laaban in allaale intaad toobad keenka aada wadidna ilaahay asna dembi dhaaf uu kaa daba wada subxaana nabiga caleyhi salatu salaam wuxuu ilaahay ka sheegay xadiis xadiisun qudsi ilaahay inuu yiri xadiis macnihiisu yahay addoon addoomadeyda ka mid aha dambaabay wuxuu ogaaday ana lahu rabban yakfiru danba wa ya'khudu bidembi inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafa qofkana dembiga ku qaada ilahay wuu dembi dhaafa weydiista ilahay uu dembi dhaafo ilahay wuu dembi dhaafay haddana waa dambaabay wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafa qofkana dembiga ku qaado ku ciqaaba dembi dhaaf buu ilaahay weydiistay ilahay wuu dembi dhaafay haddana wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi wuu dambaaba haddana wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga qofka ku qaada una dhaafa ilahay dembi dhaaf weydiistay ilahay wuu dembi dhaafay ilahay waxau yidhi waxaad doonto samay waan kuu dembi dhaafay oo macnaheedu tahay maadaama aad mar walbo dembi ku dhacdo aad ilaahay si dhabahoo daacada aad ugu toobad keenaydo saas aada wadid waa kuu dembi dhaafay toobada qaladku wuu dhacaa bani aadam qalad waa ka dhici tooba oon ha ka gaabin shaydaan ha isu dhiibin meelaan kasoo laabta ma jooga ha orhanin shaydaan ha isu hoogaamin meelaad kasoo laabataad joogtaa ilaahay u toobad keen wixii hore o dhan waa la dhaafay wixii mustaqbalka kaa dhaca toobad kale u baahan yihin taas waa mas'alo mas'alo kale culamadu ka hadlaan baa jira oo ah qofku wuxuu daniib dunuubku soo ku dhacay markuu toobad keenay ma wuxuu u baahan yahay tooba mujmal ah tooba si guuda ilaahu dunuubtii aan ku dhaco oo dhan intaad wax ii qorayday oo qalinka laygu bilaabay ilaahu waan ka toobad keenay dib dambena dembi u geli maayo ma intaasaa ku filan mase waa inuu dembi kasta magacaabo oo yira ilaahu maali hebel waxbaan xaday ilaahu xatooyadaas hebel aan xadan ka toobad keeni xatooyada ninka gabar heble aan xadan ka toobad keeni maali heble oo salaada casar aan ka tegin ka toobad keeni maalin hebloon daroogada cabaan ka toobadkeeni maalin aan khamro xambaaraan allow ka toobadkeeni aabbeeyon si xun ula dhaqma maalin heblaan ka too wax allaali wuxuu dunuub dhacay inuu mid mid u magacaabo miya mase waxaa ku filan inuu si guud culimo qaar waxay dhaheen dunuubta kabaa'irta waa inuu mid mid u magacaabo mid kasta gooniisa uu toobad keeno qaarna waxay yidhaahdeen waxaa ku filan inuu toobad mujmal ah uu toobad keeno muxuu ahaa inuu qaar waxay yidhaahdeen inuu dembi walba magacaabo qaarna waxay yidhahdeen dembi kasta lama magacaabi kare qofku maba xasuusan kare waa culayse dunuubta qaar maba xasuustaba inay dembi yihiin xataa ma oga ma ujeedaa marka waxaa ku filan wuxuu garanaayo uu xasuusto inuu magacaabo wixii kale inuu si guud uga toobad keeno qaarna waxay yidhahdeen maya inuu si guud oo duuduuban dunuub oo dhan uga toobad keenaa ku filan sida muxuu ahaa uu ku sheegay wadaadka leh alfawaakih addawaani wuxuu le laa yushtaratu fii sixat tawba tacyiinu dembi towbadu say ansax u noqoto shardi maaha in dembiga la magacaabo la tacyiiniyo la gaar yeelo dembi hebel la yidhaahdo wa tasixu tawbatu min adembi ijmaalan walow lam yashuqa calayhi tacyiin towbaduna way ka ansaxmaysaa duuduub qofku si duuduuba u toobad keeno xataa haddaanay ku cuslaan inuu dunuubtii uu gaar yeelo magacaabo marka walaalayaal axkaamta toobadee taa la xiriirtaa inuu qofku ilaahay subxaana wa tacala u toobad keeno ilaahay uga laabto niyeysto wixii cumrigiisa ka haray alla unbaa garanaye inuu noqdo qof muxuu ahaa xaqa ilaahayna guta xaqa bani aadamkana ka nabad galaan oo bani aadamkii hadduu yahay dadka lagu ibtileeyey hantidooda inuu dhaco uu faraha kala baxo hadduu yahay dadka lagu ibtileeyey inuu bani aadamka afka ku duro wax ka sheego xanto xaqiro yaso isku diro maalan uu niyadiisa ka jaro yiraa wixii marka waqtigan ka bilaaba qof bani aadam wax ka sheegi waxaan khayran ka sheegi maayo wamaa ilaa daalika qofba wixii muxuu ahaa dembiya oo galay intaas waxay ahayd kelimo isxasuusina oo la xiriirta towbada iyo axkaamteeda iyo faa'iidadeeda towbadu waxa weeyaan waa waa qalbigaa lagu dhaqi subxaana allah subxaana allah yacnii ilaahay subxaana wa tacala naxariistiisa u fiirso wax allaalay waxaad dembi gashay niyad wanaagsanoo la timaadaa lagugu dhaafay waad ka xumaatay uun wey ilaahu ii dhaafaa tiri wixii dhamma la dhaafi waxa mustaqbalkaagana waxaa lagugu hagaajinayaa niyad wanaagsan oo ah inaad istiqaamo aada niyeysato in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayra khayr haddaad niyeysato nolosheeda wixii ka haray gabarh muslimadoo toosan baa noqon dembi hebel farahan kala bixi niyaddaa iyadaa ilaahay waxba kugu siin inama alcamaalu binniyaad wa inamaa likulli imri'in maa nawa qofku wuxuu niyeysta u leeyahy haddaad wanaag niyeysato toosnaan aada niyeysato taasaa ilaahay kuu xukumi ma ujeedaa marka wixii hore tegana niyad wanaagsan baa tirtiri waxa mustaqbalka imaanana niyad wanaagsan baa tirtiri bal u fiirso ood ku qaabili oo kugu barakayn marka in qalbiga la islaaxiyo oo qof kastoo annaga ragamida u ilaahay ka cabsado oo ilaahay subxaana wa tacaala oo u laabto cid bani aadam uu dulmiye haddii jirtana uu xaqeedii u celiyo intaa kadib walaalayaal waxaa u gudbaynaa mas'alo ku habboon muxuu ahaa waqtigan oo kale ee ah tobanka dambe ee bishaan barakaysan bisha ramadaan insha allah inaan ka faa'iidno tobankaa dambe waa toban la yaab la wey waa toban ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay hal habeen oo ilaahay u weyneeyey si aanu habeenada kale u weyneyn ee sanadka ilaahay waxa uu yihi subxaanah waxa horta bisha ramadaan guud ahaan waa bisha qur-aanka ilaahay soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan ee qur-aanka lagu soo dhex dejiyey qur-aanka bisha ramadaana lasoo dhex dejiyey laakiin habeenkee bisha ramadaan laga soo dejiyo qur-aanka habeenka la yidhaahdo leylatu mubaaraka inaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan waa habeenka leylatlqadriga ilaahay waxau ku yiri aayaddaa hore waa suurat dukhaan w tii kasii horey suurat baqara w ilaahay waxa uu yiri fi suurat tiin suurat alqadar inaa anzalnaahu fii leylati alqadr qur-aanka waxaan soo dejinay habeenka leylatlqadriga wamaa adraaka maa leylat lqadr maxaa ku ogeysiiyood ka garanay leylatqadri waxay tahay leylatlqadri leylatlqadriga habeenka qadarka u saaxiibka wamaa qadarula xaqa qadri habeenka qadarka iyo weyninka iyo sharafta u saaxiibka amaba habeenka wax la xukumee la qadaro sanadka dhan waxa dhaca habeenka leylatu qadrigaa la qora fiiha yufraqu kullu amrin xakiim sanadka soo socda wax allaale waxaad ku sugnaa doonto habeenkaasaa dib loo qora lawxu maxfuudka wixii ku qoraa ayaa dib loo qoraa qofka la xiriira sanaadkaas wixii dhici doona habeenka isagaa leylatlqadri wa ilaahay waxau yidhi leylatlqadri khayrun min alfi shahr leylatulqadrigu way ka khayr badanta way ka wanaagsan tahay kun bilood kun bilood culumadu waxay dhaheen waa siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood waxay leeyihin ahlucilmigu cibaadada habeenka aada samaydo waxay ka khayr badan tahay ka wanaagsan tahay ilaahay agti cibaadada aada samaydo kun bilood siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood aada samaydo cibaadadaasaa ka khayr badan halka habeen aada samayso subxaana allah leylat lqadri khayru min alfi shahr siddeetan iyo saddex sano iyo dhowr bilood waxay dhaheen ahlucilmigu ilaahay ma sheegin subxaana habeenka leylatulqadrigu imise habeenay u dhigantaa ee wuxuu sheegay intay ka khayr badanta oo ah kun bilood laakiin imise ay u dhigantaa ilaahay ma sheegin waa tacdiimun lishaniha arrinteeda ilaahay weli ku weyneynaya marka habeenka isaga siddeetan iyo saddex sano cibaado aada samayn lahayd inaad hal habeen gudaheed ku samaydo waa naxariis waay ahlucilmi qaar waxay yidhaahdeen xikmadda ka dambeeda waa maxay ilaahay ummadda nabiyullaahi moxamed caleyhi salaam ugu naxariisto oo cumriga yar oo celcelis lixdan toddobaatan sano ah cumrigooda celcelis waa cumri waa cumri yari ummadihii hore qaaraa noolaan jiray intaas sana ka badan nabiyullaahi nuux calayhi salaatu salaam qowmkiisii sagaal boqol iyo konton sano oo diinta ugu yeeray falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman kun konton dhim dhiman ayuu diinta islaamka dadka ugu yeeraya nabiyullaahi nuux kun konton dhiman imisuu noolaa allahu aclam marka maadaama ummadda nebiga moxamed calayhi salaam cumrigoodu yaryahay baa ilaahay wuxuu ku kabay subxaana habeenkaa leylatlqadriga oo siddeetan saddex sano ee dhowrka u dhiganta marka habeenka isaga in laga faa'iidaysto habeenka isaga in laga faa'iidaysto subxaan allah yacni hadduu jiro ay jirto kambani uu jiro kambani dadka yiraahda muxuu ahaa habeen habeenada kamida jira qofkii shaqeeya mushaarkii sideetan saddex sana la siina hal habeen bes haye iminsaa saf u geli lahayd u malaymaa dadka in wax ka hari lahaayeen ilaa africa ilaa yurub asia dad xataa aad isle iyagu dhaqaalo uma baahno waa milyaneero oo saf ku jira waad arki lahayd hal habeen shaqada ay sameeyaan sideetan saddex sana mushaarkooda la siina subxaan allah waxaasoo dhan waa wax adduunyo haddii xataa la siiyo inaan la siinna waa dhici karta laakiin ballanqaadkan cidda fulinaysa waa allah tabaaraka wa tacaala ma ujeeda ilaahayga ballanka aan ka bixin ilaahay wax walba iska leh subxaanahu wa tacaala allaha allaha ah caza wajal marka habeenkaas kun bilooday ka khayr badanta marka walaalayaal habeenka in lagu dadaalo ka faa'iideydkeeda hadday aan lahay salaadii qiyaamka waa ka yidhi nabigu sala allahu caley wasalam man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min denbi leylatulqadri qofka tukada qaama bimacnaa salla meeshan isagoo aaminsan ilaahayna ajir ka xisaabsanaa istusiyaa lagaa sheega waxba maaha dembigiisa wixii horaa loo dhaafaa buu nebigu sala allahu aleyh waali wasalam xadiis saxiix ku sugan marka habeenka isagaa in laga faa'iidaysto habeenkaasi waa habeenkii culummadu waxa weeye aqwaal fara badan bay leeyihiin caalimka layidhaha ibnu xajar asqalaani kitaabkiisa fatxulbaari sideetan iyo afa afartan iyo sideed ra'yi buu sheegay afartan iyo sideed ra'yi ayaa ku soo aroortay habeenka leylatu qadriga culummadu waxay aaminsan yihin qaar ba odhanaya waa habeen hebel qaara odhanaya waa habeen hebel qaara odhanaya waa ramadaan qaar odhanaya waa laakiin qowlka u xooga badan ee insha allah u saxsan waxa weeye habeenka leylatu qadrigu tobanka habeenoo dambe ee bisha ramadaan ayuu ku jiraa gaar ahaan tirada isdhaafka ah kow iyo labaatanka saddex labaatanka shan iyo labaatanka sagaal labaatanka habeenkaasna hal habeen maaha sanad kasta ee waa guurguuraa oo tusaale ahaan waxaa dhici karta sanadkan inuu noqdo koob iyo labaatan sanadka ku xiga shan iyo labaatan kan kusii xiga saddex iyo labaatan kan kusii xiga toddobiyo labaatan tusaale ahaan oo habeenkii ay tobankii dambe gaar ahaan tiradii isdhaafka ahayd ay ku gudubto qowlkaasa xoog badan culamada muslimiintu waxay u badan yihiin waa habeenka toddobiyo labaatamaad ma ujeedaa saasaa loo badan yahay laakiin adilada marka la eego waxaa caddaanaysa inaana todoba habeenka toddoba labaatanaad mar walba aanay noqonayn maxaa yeelay waxaa ka sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska sugan in uu yidhi habeenka leylatulqadriga waa lay tusiyey tilmaamaheeduna waa sidaas oo sidaas oo sidaas oo sidaas saxaabiga la yidhaahdo abuu saciid alkhudri wuxuu yidhi habeenkaa isaga ee nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kow iyo labaatanka yahay tilmaamaha uu nebigu sal slam uu sheegay habeenka kow iyo labaatanaad bay dhacda buu yihi saxaabiga abuu saciid alkhudri haye saxaabi la yidhaha ubay ibnu kacab ilaahay magaciisu wuxuu ugu dhaartay habeenka leylatu qadrigu toddobiyo labaatanka inay tahay waa ujeeda saxaabiga la yidhaha cabdullaahi binu unays nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu u tilmaamay baadiyaha inuu ka yimaado si leylatulqadriga u waafaqo habeenka saddex iyo labaatanaad haye see lagu jamcin karaa marka adiladaas waxay leeyihiin culummada marka sida imaam maalik imaam axmed bin xambal alimaam thawri isxaaq ibnu rahawey abu thawr abu qilaaba almuzani ibnu khusayma almaawardi ibnu xajar asqalaani imaam nawowi culamo fara badan waxay leeyihiin habeenka leylatulqadrigu tobanka dambe ee ramadaan ayuu ku wareegaa gaar ahaan habeenkaas tobanka dambe qaar yidhaahda tobanka dambe iyo gaar qaar sii gaar yeela ee habeenada isdhaafka ah wuxuu leeyahay caalimka le imaam nawowi raxima allahu tacaala wa hada huwa dhaahiru lmukhtaar لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها هنا وحلية كاسانا أقولك موغضة إلا دورته يعني إن هبينك وصن هل هبين كلية هينة وهبينك وريقو طبعا كالدنبئ وكوريقو لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك iska hor imaadka axaadiista sugan ee arrintaa ku saabsan daraaddeed axaadiista qaar waxay tilmaamay koo iyo labaatan qaar waxay tilmaamay saddex labaatan qaar waxay tilmaamay toddobiyo labaatan qaar waxay tilmaamay tobanka dambe haye wuxuu leeyahay walaa tariiqa ila aljamci bayna alxadiis ilaa bintiqaale axaadiistana lama kulmin karo oo laguma wada dhaqmi karo in la yidhaahda mooyaane habeenku waa wareegaa ee haddii aynu dhahno xadiiska toddobiyo labaatankan qabsanayna hadda habeenkii kan xadiidka kale kuwii labaatanka tilmaamay maxaa ku samayn kii saddex labaatanka tilmaamay maxaa ku samayn kuwii kale tilmaamaya maxaa ku samayn muxuu ahaa maalmaha kale saasuu leey ibnu xaannaw ibnu xajar isna wuxuu leeyahay markuu aqwaashaa sideed iyo afartan kaa tilmaamay wa arjaxahaa kullaha waxaana u raajixsan annahaa fii witrin min alcashari alawaakhir inay habeenkaasi tahay tirada isdhaafkaa mid ka mid a tobanka dambe yacni tiro isdhaafa yani koo iyo labaatankii ama saddex iyo labaatankii shan iyo labaatankii ama sagaal iyo labaatankii toddoba iyo labaatankii tiradaas mid ka mida ee tobanka dambe ayaa xoog badan buuyi wa annaha tantaqib iyo inay habeenkaasi guurguurto kamaa yufhamu min maxaa axaadiidi hada albaab sida axaadiiska baabkan imaam ibnu xajar imaam bukhaari uu saxiixulbukhaari ku sheegay laga fahmaayo habeenkaa waa warwareegtaa walaalayaal marka arrinka hala fahm maadaama culammada badankood ay qabaan sida ibnu cabaas ubay ibnu kacab iyo saxaabo fara badan u badan yihiin iyo culamada muslimiinta u badan yihiin toddobiyo labaatanka baa dadka muslimiinta badankood waxay u moodaan habeenka leylad qadriga inay toddoba labaatanka tahay markaasaa waxaa laga yaabaa inuu habeenkii dhaafo oy kooiyo labaatankii uu ahaa qaar waxaad arkay habeenka laba toddobiyo labaatan masaajid waa buuxa maxaa yeelay waxay u moodaan habeenka inuu toddoba labaatanka yahay mar walba marka inaynu fahamka diinta u yeelano diinta axaadiista aan wada qaadano oo axaadiistii koo iyo labaatanka tilmaamayday saddex iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka axaadiistii kale oo aan u fahamno inay habeenku warwareegto wa calaa daalika sidaa daraaddeed sidaad ku heli kartaa marka ilaahay idinka waxaad ku heli kartaa tobanka dambaba habeen kastoo ka mida leylatulqadri kasoo qaad tobanka dambe habeen kastoo kamida leylatulqadri ula dhaqan sida habeen leylatulqadri oo kale sidaa daraaddeed nabigeena moxamed calayhi salatu asalaam ayaa sidaas sameeyo tobanka dambe wuuba ictikaafi jiray ictikaaf waa maxa luzuum lmasjid masaajidku joogtay jiray kama bixi jirin nabi sal slam arrin laga maarmaan mooyaane masaajid kama bixi jirin weliba inta badan teendho masaajidka looga dhex dhisay ayuu ku koobnaa caleyhi salaatu wasalaam xuska ilaahay buu wadi nabiyullaahi moxamed sal slam yaa ka mas-uuliyad badan laa ilaaha ila allah bani aadam ka mas-uuliyad badan nabiyullahi moxamed sal slam ilahay ma soo dirin maxaa yeele nebiyadii hore nebi walba tolkiisaa loo diri jiray nabiyullaahi moxamedna caleyh slat salaam dadka dhamaa loo diray weliba jiinkana waa loo diray nabiga sal slam sidaa ahaa ilan ilaa yowmi alqiyaama oo haddana hogaamiye ummadeed aha madaxweyne dowladeed ah haddana sala allahu alay slm hogaamiye qoys ah qoys ballaaran tobankaa habeen marka la gaaro habeenkaa leylatulqadriga raadin uu raadinayo caleyhi salaatu wasalaam waxa weye masaajidku joogtayn jiro ku ictikaafi jiri marka walaalayaal in aan tobankaa dambe ee leylatulqadriga ee fadligaa faraha badan oo ku sugan yahay waxaa lagaaba cimrigeena inuu markaa ugu dambeeyaba inaan ka faa-iidno oon u diyaargarowno oo ilaahay subxaana watacaala intaan ka cabsanno aan nolosheenna wax ka bedelno waxaa la rabaa qofka haddii ilaahay ka waramo habeenka leylatu qadriga fadligeeda sheegay rasuulku sala alla alay slam uu sheegay uu ku dadaalay waxaa la rabaa qofka muuminkaa in arrintaas ay wax ka bedesho ee haddii aad habeenkii leylatu qadriga iyo habeenadii kale sanadka iskasi ula dhaqanto markaa taqwa laahan jirin alla ka cabsigan qalbiga ku jirin waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub ilaahay shacaa'irtiisa astaamaha ilaahay cidda weyneyda cibaadaadka qofka weyneeya waa taqwo qalbiga ka timid wa qofka qof ilaahay ka cabsanawa marka walaalyaal waxaa rabaa tobankaa dambe inaynu insha allah aan wax ka bedelno nolosheen towbadana aan ka hormarino qof alaale qofka anaga nagamida oo qof walaalkeeda walaasheeda wax u dhibtay qofkuu doono war walaale haddaan wax kuu dhibay cafi iga xaal qaado qof kastoo anaga nagamida ugu yaraan in naga nalka nabad galo ugu yaraan ha lagaa nabad galo man yuminu billahi man kana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut nabi sal slam ilaah iyo aakhiro qofka aaminsan wax qofka lagu ehbilahayo ka weyn mala ilaah iyo aakhiro qofka aaminsan khayr ha ku hadla amaha iska aamuso marka qofku tobankaa dambe wax kale haddaanu samayn wallaahi alcadiim ee uu afkiisa kaliya eego bas intaana wax ku hadlin yidhahda hadalkan hadal fiican maya ku hadlo hadalkan ama hadal xun ma yaha ka hakado ma uu gara waayo uu ka aamuso wallaahi intaa keliya hadduu sameeyo maxfuud waa qofka isaga ilahay idanka ilaahay dartina uu sameeyo xikmad buu ka kororsan akhlaaq buu ka kororsan iimaan buu ka kororsan arrinta afkuma sahlane ogaaw nebigu caleyhi salaatu salaam wuxuu yidhi man yadmanu lii maa bayna laxyayhi wa fakhidayhi admanu lahu ljanna yaa i ballan qaadaa laba arrin jannan u ballan qaada afkiisa labadiisa bishimood inta u dhexee muxuuahaa yani afkaa laga wado laxya laftan baa la yidhaha garku ka soo baxo yacni yaa afkiisa ii ballan qaadaya wa inaan waxaan khayron i kasoo baxayn labadiisa bawdoona ii ballan qaadaya yani cawro inuu zino iyo ka fogaado jannan u ballan qaadaya nebigu sala allahu calay wasalam arrinta afkuma sahlana qof afkeeda ilaalida oo khayr oon ku hadashay yaa yaa awooda oon ahayn qof wanaagsan oo toosay ma ujeedaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam saxaabigu markuu yidhi waxaasoo khayra arrimahaasoo dhan cibaadaadkaasoo dhan wax kuu sameeya ma taqaanaa ma kuu sheega carabkaa keliya celi markaa yaa rasuulallah wahal nuaakhidu bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno miyaanal ku qaada markaabuu nabi sal slam yidhi thakilatka umuk wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadka naarta weji wejima waxa ugu tuura waxaan ka ahayn carabka waxay ku shaqaysteen afkaasay naarta ku galaan dadku marka walaalayaal inaan afkeennii intaan awoodno aan ilaalino khayr waxaan ka inaan ka ilaalino tasbiix iyo tahliil iyo wanaag la amro dad la heshiisiiyo islaaxu daatilbayn dad dagaashanoo dhibaata dhex taalo islaaxido sadaqood amarto wanaagood amarto xumiyood reebto waxyaabahaas waxyaabaha ka midka ilaahay jecel yaha ilaahay waa kay laa khayra fi kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa aw macruuf aw islaaxin bayna annaas wax infaq fara badan iyo showr-showr iyo gooni isubax fara badanay ku sugan yihiin khayr ma lahan buu ilahay in badan oo kamidu khayr ma laha faqaas iyo gooni isula baxa dadku ay gooni gooni isula baxaan khayr ma leh marka laga reebo ilaa man amara bisadaqa qofka sadaqa amraa war sadaqa ha la bixiyo war dadka waxa la sadaqaysto war qaraabada hal waxa la siiyo war miskiinka waxa la siiyo musaafirka waxa la siiyo martiga waxa la siiyo masaajidka ilaahay waxa la siiyo qof sadaqa amra aw macruuf ama wanaagow amri war maalin ramadaanaad joogtahay waxaan ha samaynin war heblahay saan ha yeelin hebelow saan ha yeelin qofka wanaagow amri xumibow reebi aw islaaxin bayna annaas ama dadkuu dhexdhexaadin dad kale boodsanaya naag is haysta aad isfahamsiina waa isku daraysaa ma ujeed dad buu dhex yaallo nabadaad dhex dhigaysaa dadka qaaraa miftaax lil khayr ah sida nebi sal slam yidhi albaabka furaha khayrkay furaan miqlaaqun lishar balaayadana waa xiran subxaan allah qaaraa dhinaca kale beladana waa furaan beladana waa furaan muxuu ahaa khayrkana waa xiran ciyaadan billah inuu qofku marka noqdo dadka khayrka fura dadka islaaxa ka shaqaysiiya isfahamsiinta wanaagga qofka sidaa sameeya waman yafcal dalika ibtigaaa mardaat illah qofka arrintaas sameeya raaraadin doonid uu doonayo ilaahay raalli ahanshihi fasawfa nu'tiihi ajran cadiiman mar dambana abaalgudu wayn sii doonaabuu ilaahay subxana watacaala marka inuu qofku kelimooyinka uu ilaahay abaalgud weyn kaga helayo uu ku hadlo tasbiixdii qur-aan akhrintii muxaadaradii waanadii wacdigii walaalayaal in laysku kaalmaysto dadka kuu kaalmaynaya arrimaha wan wanaagsanna aada la saaxiibto kuwa kaa leexinaya aadan wax ku darsan dadka qaarkood aad la saaxiibto balaaday ku amraayaan ama toosay ku amraayaan ama si aadan dareemaynay ku amrayan qaarna wanaagay ku amrayan marka inaan habeenka isaga iyo tobankaa dambe iyo bisha inta ka hartaba ilaahay baa cumrigeenu intuu gaarahay ugu yaraan aan niyad wanaagsan la imaano oo aan ilaahay subxaana wa tacaala aan caza wajal u toobad keeno alle ilaahayga subxaanahu watacaala naxariista badan ilaahayga subxaana wa tacaala koonka abuuray wax walba abuuray ilaahaygana abuuray ilaahayga noo nicmeeyey wax allaale waxaan nicmo ku sugannaha ilaahaygana siiyey waxa balaayaha faraha badan ee waxaan garanayna waxaanaan garanay isugu jira ilaahayga naga dafciyey ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaya toobada inuuna waafajiyo ilaahay inuu khaatimada noo hagaajiyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu naxariistiisaas toobadkeenka ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu manaysto rabbanaa taqabal mina inaka anta samiicu alcaliim watub calayna inaka anta tawaabu raxiim in muxuu ahaa tobankaa dambe walaalayaal aan ku dadaalno in sha allahu tacaala iyo nolosheenna intii ka hartay naxariista ilaahayna aan ka faa'iidno oo ilaahay subxaanahu watacaala uu gacmaha noo furay ciddii u toobad keenta uu ka toobad aqbalayo uu karaamaynayo uu mustaqbalkeeda hagaajinayo intaa kadib insha allah waxaan xasuusinaya haddii ramadaanku dhammaado insha allahu tacaala siday samayn jireenba gabdhaha intooda badan ha laga faa'iido insha allahu tacaala isxasuusino iyo duruusyo ayaa jira qaar masaajidka ka baxa alxamdulilah dadkii qur-aanka baranaya qur-aanka ha sii wadaan ha xifdiyaan kuwuu dhameeyey subac ha wadaan qur-aanka si aan u iloobin kuwaan dhammayn ha wadaan kuwa aan muxuu ahaa marka walaalayaal insha allah waxaan ku khatimaynaa in duruustaas iyadaa laga faa'iidaysto qofkii alifka ku jira alifkeeda ay dhammaydo aanay ka harin si ay qur-aanka ilaahay u akhrisan karto oo xasanaad uga hesho xaraf kastay akhriso saasoo kale duruusta masaajidka kuwo kaloo waxaa jira teleefonka lagu qaato gabdhahoo kale subaxa sabtigoo kale insha allah waxaan qorsheyneynaa duruusta aan hore u qaadan jirnay qaab ka nidaamsan inaan u qaadano oo subaxa sabtigaaan insha allah sheegi doonaa ciidda sabtiga ku xiga waqti waa yara dheereyd doonaa insha allah hal saac iyo dhowr inaan ka dhigno waaye si waqti su-aalo layswa weydiiyo darsigii ku hore iyo darsiga muxuu ahaa laysaga weydiiyo kadibna muxuu ahaa loo qaato ilaa dhowr kitaab insha allahu tacaala sanad gudaheed lagu dhameeyo haddii ilaahay idmo duruus fiican kutubo ko kooban oo insha allahu tacaala hore u akrin aan qorsheyneynaa gabdhihii la xiriir darsigana ha xasuusnaadaan kuwa kalena insha allah kasoo qeyb galaan teleefonka laga dhegeystaa macalimaadka la weydiin karaa dugsiga insha allahu tacaala qofkaan aqoonin marka in duruustaas laga faa'iidaysto ilaahay subxaana watacaala ilaahayga subxaana watacaala naxariista leh ilaahayga subxaana watacaala hodanka ilaah noo demi dhaafo ilaahay subxaana watacaala khaatimada allah noo suubiyo innaga iyo intaan jecelna ilaahay shartay balaayada allah ka badbaadiyo ubadkeena ilaahay subxaana watacaala gaalnimo allah ka badbaadiyo dhammaanteen ilaahay gaalnimo allah naga badbaadiyo ubadkeena allah ka badbaadiyo shartan faraha badan oo weliba wadamada gaalada waxaweye lagu ibtileeya dadka ilaahay subxaana watacaala naga wada badbaadiyo ilaahay subxaana watacaala kuweena xanuunsan ilaahay caafimaad ha siiyo caafimaadka diinta iyo caafimaadka adduunka intaba nasalu llaha alkariim biasmaai lxusna wasifaatihi alculaa an yakfira lana waan yarxamana allahuma kfir lana warxamna inaka anta algafuur raxiim allahuma tub calayna inaka anta atawaabu raxiim وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته